إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستغى الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ama bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu kolley sheekh meyhi laakiin culimada uman idin sugsiinayaa kumanaan talagelin kolley kelmadda laakiin insha allahu tacaala waxaan ka hadli doonaa uun cilmiga iyo fadligiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi xadiiska imaamu albukhaari oo warinayo man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin inama alcilmu bitacalum wainama ana qaasimu wallahu yucdi walan tazaala hadihi alummatu qaa'imatan calaa amri illah laa yaduruhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amru llah waxau ihi nebigu sala allahu calayhi wasalam ninka ilaahay khayr la doonaayo waxa uu fahansiiyaa ama uu kasaa waxa weeyaan fahan aw ku intifaacayo diinta cilmiguna waa barasho aniguna waan qaybinayaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa bixiyaa ummaddanna ka tegi maysa buuhi inay ku taagan tahay ilaahay amarkiisa iyo dariiqadiisa dhibina maayo cidda waxa weeye khilaafta ee ka soo horjeesata dariiqa saxdaa dadka ku taagan iyo cidda hoojisaa toona macnaa cidda isag taagi weyde odhan weyde xaq bay ku sugan yihiin iyo cidda tidhaahdaa waxay wadaanba waa baadil labada midna dhibi maaya buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waana ballanqaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu ballanqaaday calaa lisaani nebiyihi sala allahu calayhi wasalam addaa'ifa almansuura ama ahlusunna waaljamaaca in ilaahay subxaanahu wa tacaala u gargaarayo oo aanay dhib u geysan doonin cidda waxa weeyaan ka hor timaada iyo cidda waxa weeyaan odhan weyda xaq bay ku sugan yihiin oo ay wadaan nebigu sala allahu calayh wasalam isagoo dhiiri gelinaya maalin maalmaha ka mida weliba waxay ahayd maalmii ugu dambaysay noloshiisa balliquu cannii walow aayah waxadisuu can banii israa'iila walaa xaraj waxau idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka iga gaadhsiiya allaba ha ka yeela ama haba noqoto aayad qudhe kana sheekeeya waxa weeyaan reer banu israa'iil waxa weeye wax dhibaatii kuma jiraan ninkay igu been abuurtaana ha uga diyaargaloobo meesha uu fadhiisanaya naarta cilmigu ikhwaanii fillaah kaas buu ahaa saxaabada rasuulku ridwaanullaahi calayhim nebiga sala allahu calayh wasalam xadiiska imaamu albukhaari ku sugan cumar ibnulkhadaab iyo saxaabi kaloo ansaariya ayaa midba maalin soo degi jiro magaalada madiine iman jiray si nebiga sala allahu calayh wasalam uga xambaaro cilmiga ka kalena waxa uu sii wadi jiray reeraha iyo waxa looga baahan yahay ayaa uu sii qaban jiray cumar bnulkhadaab radia allaahu tacaala canhu waxa uu leeyahay waxa weeyaan maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa soo degay buuhi ninkii ansaarigii waxaanu ii keenay nebigu sala allahu calayh wasalam inuu dumarkiisii waxa weeyaan furay kadibna maalintii dambe ayuu cumar dhaadhacay radia allaahu tacaala canhu xadiis dheer buu ahaa taasi waxay ku tusaysaa saxaabada rasuulku ridwaanullaahi calayhim siday ugu dadaalayeen inay nebi maxamed sala allahu calayh wasalam ka qaataan cilmiga inay cilmiga ka qaataan cumar bnulkhadaab radia allaahu tacaala canhu markii dambe uu doonay inuu jiirrabo ee odayaasha qaar yidhaahdeen odayaashii quraysheed ibnu cabbaas maxaad inoogu soo gelinaysaa inankan yar inamo la mida ayaannu leenahay ee maxaad inoogu keenaysaa ayaa waxauu yidhi waxa weeyaan cumar radia allaahu tacaala canhu waxauu weydiiyey su'aal wuxuu yidhi idaa jaa'a nasrullaahi waalfadxu maxaad u aragtaan markaasaa waxay yidhaahdeen waxa weeyaan qaar marka rasuulka sala allahu aleyh wasalam ilaahay u gargaaro ayaa waxa weeyaan la amrayaa inuu dembi dhaaf ilaahay weydiisto ama fadxigu markuu u yimaado ninba meel buu ku dhuftay markaasaa wuxuu yidhi ibnu cabbaasow aduu maxaad leedahay waxa uu ku yidhi waxaan leeyahay waxa weeyaan calaamad bay u ahayd geerida rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo markaad arrimaha aragto waxaa dhowaaday geeridaadee ilaahay subxaanah wa tacaalaana ka dembi dhaaf dalab ee ilaahayna subxaanah wa tacaalaa u soo noqo oo waxa weyan u toobadkeen markaasaa waxa uu yidhi ma arko ilaa sida aad tidhi mooyaane si kale inay tahay markaa wuxuu tusay maxay inuu cilmi ku soo geliye halkan inuu cilmi ku soo geliye halkan ayuu ibnu cabbaas radia allaahu tacaala canhu uu aqoon badan yahay oo ragga filkiisaa ama ragga dhiggiisaa ee isaga la da'daa uu ka caqoon badan yahay ayaa waxa weeyaan aawadeeda u soo geliyey cumar bnulkhadaab radia allaahu tacaala canhu markaa ikhwaani fillaah cilmiga axad min culamaa'i almuslimiin ayaa wuxuu doonay intaanu cilmiga baran buu gabadh doonay gabadhii markaa way diiday gabadh waxay ahayd mansib iyo jamaal leh oo reer qiimalana ka dhalatay kadibna markii dambe ayuu cilmi dalbay sheekh buu noqday markii ay gabadhii maqashay ayay ka dalabtay inuu guursado marka horena way diiday markaasaa waxa uu yidhi al'aan ama immika kuma guursanayo waayo cilmiganaan bartay ilaahay subxaanah wa tacaala aawadii baan u bartay waxaad igu aqbalayso ee aad igu rabtaana haddii uu yahay cilmi kuma doonayo buu ihi maanta gabadh inaan ku guursado waxa weeyaan igu raacaysa cilmiga markii horena ay diiday ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu idhi yarfac illaahu aladiina waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ihi waxa uu kor yeelayaa kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyey iyo kuwa cilmiga la siiyey derajaad ayuu kor yeelayaa waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun miyay siman yihiin kuwa wax garanaya iyo kuwa aan wax garanaynin kuwa wax garanaya ayaa sarreeya oo ka sarreeya kuwaan waxba garanayn ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka culimmada waa uu markhaatika wuu markhaatigeliyey waxaanu ilaahay yidhi shahida allaahu annahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'iman bilqist ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idhi ilaahay wuxuu markhaati ka yahay inaanu ilaah xaq lagu caabudaa jirin isaga mooyaane malaa'igtuna sidaasay markhaati ka tahay dadka ahlulcilmigiina sidaasay waxa weeyaan markhaati ka yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo ku taagan waxa weeyaan cilmi cadaalad ku taagan ayaa waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala saa ka markhaati yahay ibnulqayim waxa uu leeyahay haddii aanay manqabo kalaba u sugnayn cilmiga ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markhaatiga uu geliyey mooyaane wax loo dhigaa ma jiro kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada oo boqol iyo dhowr iyo konton aan filaayo inuu ku keenaayo waxa weeyaan uu kaga warramayo cilmigu fadliga uu ka leeyahay maalka ama sidaa uga fadli badan yahay uuga horreeyo uu kaga warramayo marka cilmigu ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka ilaahay baa u dhoweeyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baa u dhoweeyaa niman kafaraa oo fara badan ayaa waxay qoreen kitaab la yidhaahdo markii la turjumay allahu yatajallaa fii casri alcilmi ilaahay waxa uu muuqday jiritaankiisu wakhtiga cilmiga labiyo soddon nin oo gaalwey masterayd iyo b h d ayay siteen dhammaantood waxay leeyihiin buuggaas mid walba inuu mulxid yahay oo ilaahay aanu rumaysnayn ayuu qiraya markii hore laakiin mid wuxuu leeyahay waxay ogeysiiyey ee waxa weeyaan lakabyada dhulka noocyaday u yaallaan mid kale wuxuu leeyahay badaha mid kale waxa uu leeyahay badaha waxa weeyaan khuduuda u dhaxaysa ee biyayowga macaan iyo biyaha kale waxa weeyaan kala xidha mid walba saasoo odhanaya wakhtigan waxay qoreen xilli nin gaal oo kale uu yidhi waxa weeyaan ee biniaadankaana abuuraya hineri laydha ilaahay subxaana wa tacaala qofku cilmiga uu baranaya ugu qiimaha badan lina waa cilmiga ku tacalluqa bidaati illaahi wa asmaa'ihi wa sifaatihi waayo culumta kale maadigii qofka dee meel sare ka gaadhay mooyaane qofka kale waxaa laga yaabaa inaanu wax badan ku ogaanin oo waxa weeyaan aanu ilaahay subxaana wa tacaala u jiidayn laakiin cilmiga ilaahay kuu jiidaya ee kuu dhowaynaya ee ilaahay raalle kaaga noqonaya waa cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi iyo cilmigay nebi maxamed uu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyo cilmiga ay saxaabadu yidhaahdeen siday selafku waxa weeyaan culimada ay yidhaahdeen culimmada qaarna ay u nadmiyeen oo yidhaahdeen alcilmu maa qaala allahu qaala rasuuluhu qaala saxaabatu laysa bitamwiihi waxa weeyaan cilmigu waa waxa allah subxaanahu wa tacaala yidhi amaa uu yidhi waxa weeyaan nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam ama ay saxaabadu yidhaahdeen nebigu sala allahu caleyh wasalam isagoo saxaabada waxa weeyaan ku dhiiri gelinaya dadka cilmiga ka dalbaaya inay baraan waxau yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa la idinku waad iga maqlaysaan waxa weeyaan idinna waa la ydinka maqli doonaa kuwa iga maqlayna kuwa idinka maqlayna waa laga sii maqli doonaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo dhiiri gelinaya rasuulku sala allahu caleyh wasalam weliba waxa weeyaan soo dhoweeyuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaluu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam malaa'igtu gerbaheyga ayaa u dhigtaa waxa weeyaan qofka daalibulcilmiga ah iyadoo ka raalliya waxa uu dalbaayo waxa uu dalbaayo ah cilmiga marka qofka muslimkii cilmiga markuu dalbo ee u dalba ilaahay subxaanahu wa tacaala aawadi inuu naftiisa jahliga kaga kor qaado ilaahay subxaanahu wa tacaalaana uu ku caabudo cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku sarraysiinaya culuumtuna waxay u kala sharaf badan tahay sida waxa weeyaan cidday ku tacalluqdo ayay u kala sharaf badan tahay oo culuumta waxa ugu sharaf badan cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ka warramaya waxa ku xiga waxa weeyaan cilmiga waxa weeyaan tilmaamaya addoonku siduu u cibaadaysanayo u hufmaayo hadday tahay akhlaaqiyaad iyo haddii ay tahay cibaadaad intaba marka qofka muslimkaa waxa saaran awalan an yukhlisa lilaahi subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u khalliso cibaadada waayo rasuulku sala allahu caleyhi wasalam wuxuu tilmaamay adduunyadu waxay u sugan tahay buuhi laba nin ayaa u sugan tahay buuhi nin waa nin cilmi leh adduunyana haysta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigaana ilaahay kaga baqanaya adduunyadiisaasna waxa weeyaan ilaahay wuxuu ku raalli yahay ku bixinaya ninna wuxuu idhi waa nimaan adduunyo haysan laakiin cilmi leh oo tamaniyaya ilaahay hadduu adduunyo siiyo inuu ku qabanayo waxaa hebel ku qabtay labadaasi way isku deraja buuhi ama way isku waxa weeyaan meel labada kalena waxa uu ku tilmaamay rasuulku sala allahu caleyh wasalam waa nimaan ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi barin laakiin adduunyo la siiyey adduunyadii la siiyeyna ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caasiyey oo wuxuu doono ku samaynaya ka kalena waxa uu ihi waa nimaan adduunyana lahayn cilmina aan lahayn laakiin wuxuu leeyahay waxa weeyaan wuxuu leeyahay haddii aad adduunyo hesho waxaad ku qabanaysaa waxa hebel ku qabtay oo kale waxa hebel ku qabtay oo kale labadaasina buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa isku dembi maxaa iskaga dembi dhigay kani waxba ma gelin laakiin maxaa u go'an hadduu adduunyo helo inuu waxa hebel sameeye sameeyo sidaas buu ula sinmay kaa xumaanta sameeyey kan kalena waxa weeyaan adduunyo ma haysto laakiin waxa u go'an haddii uu adduunyo helo sidaa hebel ilaahay ugaga baqday ee ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu raallida ka yahay augu bixinaayo inuu ugu bixin doono waxaa kaluu yidhi nebigu sala allahu caleyh wasalam waxa weeyaan waxaa la keeni doonaa waxa weeyaan qiyaamaha nin cilmi bartay ayaa la odhan doonaa ilaahay subxaanah wa tacaala ku odhan doonaa hebelow miyaanan cilmi ku barin oonan faham ku siin oo aanan ku waafajin markaasuu odhanayaa haa ilaahay wuxuu ku odhanayaa maxaad ku qabatay cilmigii markaasuu wuxuu odhanayaa ilaahayga waan faafiyey oo dadkaan baray oo waxa weeyaan qofkii jaahil ahaaba waan jahligii baan ka saaray markaasaa la odhanaya maxaad uga saartay wuxuu odhanayaa waxaan uga saaray waxaan uga saaray buu odhanaya adiga hawada ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu odhanayaa been baad sheegtay waxaad uga saartay dadka jaaliga in lagu idhaahdo hebel waa caalim waana lagu yidhi ilaahay waxau odhanayaa naarta ku tuura naartaa lagu tuuraya ka labaadee la keenaya waa nin adduunyo la siiyey oo maal haystay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku odhanayaa hebelow faqiir baad ahayd maal baan ku siiyey sida loo shaqaystaan ku baray maxaad ku qabatay maalka markaasuu odhanaya wax khayra oo aan ka tegey ma jiro ilaa waan ku bixiya maalkayga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku odhanaya maxaad u bixisa wuxuu odhanaya waxaan u bixiya adiga aawada adiga dartaa ayaan u bixiyo odhanaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku odhanaya umaad bixinne waxaad u bixisay si lagu idhaahdo hebel waa nin deeqsiya waana lagu yidhi kadibna waxa weeyaan kaasna naartaa lagu tuuraya ilaahay subxaana wa tacaala naarta ku tuuro odhanaya ka saddexaad waa ninaan maal lahayn cilmina lahayn laakiin ilaahay subxaana wa tacaala geesi ka dhigay oo noocyada loo dagaalamo la baray ayaa la keenaya waxaa la odhanayaa awooddii aan ku siiyey iyo waxa weeyaan farsamadii aan ku baree sida dadka loo laayo ama cadaawaa la iskaga celiyo maxaad ku qabato odhanaya markaasaa wuxuu odhanayaa intii waxa weeyaan aan dagaalamayey waxaan u dagaalamayey ama wuxuu odhanayaa intaan dagaalamayey waan dagaalamay waxaanad u dagaalamayey inaan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa kor yeelo markaasaa waxaa la odhanayaa waxaa la weydiinaya maxaad u dagaalantay wuxuu odhanayaa waxaan u dagaalamay ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa si aan kor u yeelo ama aan kor ugu qaado waxaa lagu odhanayaa been baad sheegtay maxaad u dagaalantay in lagu yidhaha hebel waa geesi waana lagu yidhi kadibna naartaa lagu tuuraya saddexdaa qofuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa saddexda ugu horeeya ee naarta lagu shidaya saxiixu tarkiib wa tarhiibka ayuu calaamatulalbaani ku tasxiixinayaa mundirina kitaabkiisa tarkiib wa tarhiibka ayuu ku keenaya saddexdaas waa saddexda ugu horeeya naarta lagu shidayo waxaa kaluu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam inna bilmadiinati rijaalan maa sirtum masiiran walaa qadactum waadiyan ilaa kaanuu macakum xabasahumulmarad xabasahum alcudru kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam waxau idhi magaalada madiina waxa weeye rag baa jooga aydaan socon socod ilaa miciinna ayay ahaayeen togna aydaan ka tallaabin ilaa waa idinla socdeen waxa keliya oo reebe waa maxay waxau yidhi waa cudurdaar oo waxay ku soo baxaan ayay waayeen ama xanuun baa habsaamiyey buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay kula wadaageen dadka baxay ee dagaal tegey waxay ahayd niyadooda marka waxaa laga yaabaa qofku niyadiisa inuu ku gaadho waxaanu gaadhi karaynin oo aanu awood u lahayn ifka ayuu ku gaadhayaa aakhiro hadday janno tahay iyo hadday naar tahayba ninbaa u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa wuxuu ku yidhi mata saaca markaasaa wuxuu rasuulku sala allahu caleyh wasalame waxa weeyaan ku yidhi maxaad u diyaarsatay markaasaa wuxuu yidhi rasuul allow salaad badan iyo soom badan umaan diyaarsan waajibaadka waa uu la imanayey laakiin sunno badan oo salaadeed iyo sunno badan oo soon uma diyaarsan buud laakiin ilaahiyo rasuulkiisa ayaan jecela waxau ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaad noqonaysaa ciddaad jeceshahay ayaad miciisa noqonaysaa buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waxa ninka gaadhsiiyey derajada nebi maxamed iyo saxaabada waxa weeyaan waa weyn waxay ahayd waa niyadiisa iyo jacaylka u hayo xaaladday ku sugan yihiin iyo rabitaanka uu raba inuu gaadho marka niyada qofku inuu ilaahay subxaana wa tacaala u badhax tiro guulo badan buu ku gaadhayaa oo waxa weeyaan keensanaysa aakhiro inuu liibaano aakhiro inuu liibaano keensanaysa ifkana cimrigiisu aanu baaba'ayn kolley intaasaan ku soo gaabinayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aisha xuseen fadl alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa saxbihi waman ihtadaa bihudaah wa bacdu walaalayaal asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ugu horeyn waxaan ilaahay ka baryayaa jala wacalaa inuu ilaahay sacyigan iyo camalkan saalixa ah ee aasaaka u fadhidaan beyt buyuuddii ilaahay ka mid ah inuu ilaahay idinka dhigo sacyi mashkuur ah oo ilaahay jalla wacalaa ay ugu dhowaataan rabbina raalli ahaansho ah kaga doontaan daalibulcilmigu ama cilmigii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka tegey barashada qofka muslimkaay uu baranayo iyo doonidda uu doonayo iyo lugaynta uu u lugaynayo iyo soo jeedka uu u soo jeedayo akhrinta uu akhrinayo sabirka uu sabrayo inuu culimmada wax ka qaato kullu haadaa waa sharaf ilaahay ciddii uu la doono uu siiyo waxaanaynu dhammaanteen wada ogsoonnay dadku dhammaantood dalabatulcilmi ma wada ahaa soo saama nebigu calayhi salaatu wasalaam dhaxal buu ka tegey dhaxalkii uu ka tegna rag baa qaybsaday rag baa u hadhay rag baa nasiib u yeeshay rag baa ka feedha buuxsaday rag buu hanti iyo u noqday maxaan idhaahaayey wax ay iyagu waxa weeyaan ehelu yihiin walaalayaal waxaa aa wada maqasheen in abu hureyra radia allahu tacaala canhu uu ku yidhi dadka intay u yimaadeen intuu suuq qayimi uu ku yidhi war masaajidkii dhaxal baa lagu qaybinaya ee gaadha masaajidkii dhaxal baa lagu qaybinayaaye gaadha masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam dabadeedna dadkii waxay istiraan wallaahi kii dirham iyo diinaar baa lagu qaybinaya masaajidkii nin walba orod buu isdhigay wuxuu is yidhi allayle maanta ka soo fedho buuxso dadkii waxay arkeen culimmadii saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalam cabdullahi bn mascuud iyo raggii la midka ahaa oo masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhexdiisa cilmigii iyo dhaxalku rasuulku ku tegey sala allahu alay wasalam ku dhiganaya dadkii markay waayeen oo ay arkeen inaan uskagi adduunye lagu qaybinaynin masaajidka dhexdiisa abu hurere ku noqdeen oo suuqii jooga waxuhi abu hurere maxaad noo waashisha meesha waxba laguma qaybinaye deedna abu hurere wuxuu ku yidhi war war ma haysaane nebi maxamed dhaxal buu ka tegey dhaxalkii uu ka tegeyna kii masaajidkaa ku soo aragteen weeye cilmi buu rasuulku ka tegey sala allahu calayh wasalam rasuulku dirham iyo diinaar kama dhiman iyo lacag ee wuxuu ka dhintay kaa aa masaajidka ku soo aragteena rag xilaqaadka lagu qaybsanayey ayuu nebigu ka tegey marka way idinku dhacdaye dee waa ka qadeeno ordoo in wax ka soo qaata buu kuuri wallaahi waa sharaf cadiim ah ninka ilaahay jalla wacalaa uu waafajiyey ee towfiiqda ilaahay iyo raxmaddiisa ku helay inuu cilma alkitaabi waasunna iyo wixii u adeegay culum sharciya uu barto waana nicmatun faqadaha kaiiru min annaas waa nicmo dad badani ay waayeen oo ay ka qadeen cabdullaahi bnu mubaarak radia allaahu tacaala canhu ayuu nin aan u malaynayo inuu haaruuna rashiid ahaabaa wuxuu arkay cabdilaahioo la daba guurayo sawaxankii iyo buuqii iyo maaragtay jalabadii ayuu ka yaabo daaqad uu ka eegay xaaskiisiina way la joogta busuu ninkaa dadku daba guurayaan muxuu ahaa markaasa waxay ku tiri waa cabdulaahi bni mubaarak markaasuu yidhi tilka hiya alimaara anigu baashan dadka xoogga aan ku haysta ee yaa ciidanka iyo rasaasta iyo hubka laygaga baqayo taydu imaaro iyo madaxtinimo maahee ninkaa bannaanka iska socday la daba guurayo imaaradii ninkaasa haysta buui baashi imaaro la odhan jiray ee dee khiyaarka iyo doorashada iyo kalgacaylka lagu daba socdo soo ma arti sheekh imaaro ninkaasaa haya buuhi tilka hiya alimaara aalibulcilmiga sharaf waxaa ugu filan inuu hayo oo uu baranayo oo uu wakhtigiisi ku bixinayo wixii janno geyn lahaa ya man talaba cilman mima sahala allaahu lahu bi ariiqan ila aljanna soo ma janno wixii lagu geli lahaa baad raadinaysa oo sacaado adduunye iyo mid aakhiraba wixii ay ku jireen baad raadinaysa waxaa aalibulcilmiga sharaf ugu filan inuu nebigu uhi waina almalaa'ikata la tadacu ajnixataha liaalib ilcilmi ridan lima yatlub wainahu layastakfiru lahu kullu shayin xata alxiitaanu fi lbaxri nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi malaa'igta ilaahay aalibulcilmiga garbahay u dhigaan way ilaaliyaan yaxfaduunahu yalahu mucaaqibaatu min bayni yadihi wa min khalfi yeesh yaxfaduunahu min amri illaahi marka ridan limaa yadlub buu nebigu ui maxaa loogu goglaya malaa'igtu garbaa ugu goglaysa ridan limaa yadlub wuxuu doonayay ka raalliyihiin limaada ilaahay buu raalligelinayaa wuxuu doonayaa khalqigiisana waa raalligelineyaa wa inahu la yastakfiru lahu kullu shay buu nebigu ui wax kastaa ilaahay bay dembidhaaf weydiinayaan dhirta iyo dhagaxa iyo dhulka iyo ciiddaa uu soo dul marayo ayaa kulli u ducaynaysa yaa bal waxaad sheegtaa nin intaasiba u ducaynaysa sheekh oo dadka arlada dul tallaabsanaya ka mida oo dhirta iyo dhagaxa iyo dhulka waxa saaran iyo arlada waxa dul tukubaya samada waxa ku dul sugan intuba ay ilaahay u baryayaan oo ay u ducaynayaan kuwa maanta madaxda ah ee la yidhaha adduunyada ayay ka taliyaan intaa ma haystaan bal qaarkood intaasiba way nacdalayaan sooma waina almalaa'ikata wainahu layastakfiru lahu kullu shay nebigu ui xata alxiitaanu fi lbaxri xataa kalluunka badda gunteeda ku jira ilaahay buu u baryayaa dembidhaaf weydiinaya waxaa walaalayaal aan tilmaamaya xaqiiqatan hanii'an lakum in khayrkaas qofkii ilaahay jalla wacalaa ikhlaas ugula yimaada uu helaayo dowraadka cilmigaahi baan laba kelmadood ka odhanaya dowlaadka cilmigae sidan oo kale ah ee kooban ee wakhtiga kooban lagu dhiganaayo fawaa'id bay leeyihiin fawaa'iddaa waxaa ka mid a in cilmi badan oo wakhti badan kaaga baahnaan lahaa aad muddo yar oo kooban ku xasiliso oo calaa sabiili lmithaal dowlada haddii funuun kala duduwan lagu dhigo waa sida dowlaadka halkan ka baxa ay yihiine fan walba inaad hal miftaax hal kitaabo oo kuu noqdo miftaax iyo asaas aad wax ku dul dhisato in waxa weeyaan aad ka qaadato muddo koobanna aad qaadato baynamaa laga yaabo wakhtiga aanay dowlaadkani jirin ama aan fasaxyada ahayn in waxa weeye haddaad istiraaxo funuuntaa mid walba gaarkiisa usoo xasili mid walba wakhtiguu kaa qaadan lahaa taasi waa faa'iido cilmi badan oo wakhti yar lagu qaadanaayo waxaa ka mid a fawaa'idda ay dowraadkaasi leeyihiin funuun kala duduwan oo meel qura aad iskula helayso yaa ninbaa dee ashyaa kala duduwan buu isla doonay moogti in badan buu isla raadinayo isla ah isku beeganto aad hal waraf dhowr jirrood ku wada cuntid saasuu islaama dabadeedna maalin dambe dhowr jeer markay ka kala kacday markii dambe isugu beeganta muu hadda isku toostay buuri yaa allayle saaka way isugu kay toostay buuri marka ninkaas funuunta kala duduwani meel ku wada helay dee aad iyo aad ayay isugu toostay waxyaabaha cajaa'ibta waxaa fawaa'idday dowraadkani leeyihiin waxaa ka mid ah in mashaayiikh kala duduwan oo nin walba fan ku fiican yahay oo haddaad maanta istiraaho bal hadda mid walba la soo kulan mid walba gaarkiisa wakhti kaaga qaadan lahaa wakhti badan ay kaaga bixi lahaa inaad meel ku wada hesho oo allah kuu jamciyo oo allah jalla wacalaa uu kuu jamciyo oo aad meel wax kaga wada qaadato waxaa ka mid ah yacni oo taa soo gelaya culimmadu waxay idhaahdeen inaad culimo kala duwan mar keliya wax ka qaadato waxyaabaha ugu badan marka laga reebo cilmiga ee taalibul cilmigu uu ka faa'iida waxaa ka mid ah culimmadaasi samtigooda iyo waxa weeyaan hadyigooda iyo khayrka ay hayaan iyo qaabka ay cilmiga u bixinayaan inaad ka faa'iido khibraad ka faa'iidaysa waayo aragnimo ayaad ka faa'iidaysa waayo aragnimoad ka faa'idaysa waayo culimmadu waxay odhan jireen qofku daalibu cilmiga wuxuu waaye arag noqdaa inta culimo uu wax ka qaato walahaada ahlulcilmigu waxay odhan jireen ninkaas macallin keliyuun wax ka dhigta macallinkiisaasuu ku ta'auraa laakiin ninka culimo badan wax ka dhigtaa ufuq waasicuu yeeshaa bay odhan jireen culimadu taasina waa faa'iido fawaa'idda dowlaadka cilmiga ay leeyihiin ka mid ah waxaa ka mid ah fawaa'idda qilat alwaqti wa quwat lmuxtawa dee inaad wakhti yar aad bixiso wax badanna aad isla hesho wax badanna aad isla hesho marka dowlaadkaasi qaabka ugu fiican ee looga faa'iidaysta waxa weeye qofku inaanu hal dersi duruustaa inuu isku dayo inuu nafta soo xidho oo isku dayo inaanu habsaamin oo aan darsi kamida lagaa hordhigin waayo culumta culimmadu waxay odhan jireen way isku xidhan tahayoo hadday maalin kaa baydho ama hal dersi ama laba dersi dhexda ka baxaan hadhowta labadaa dersi waad u dhutinaysaayoo dee wixii cilmiga lagu sheegay ee xagga dambe marka lagu yimaadee kamaa sabaqa ay soo marto dee kamaa sabaqadii la qabsan maysid adu la wada qabsanta marka dowraadkaasi runtii faa'iidadaasay leeyihiin ilaahay fadligiisana waxaa ka mid ah in ilaahay jala wacalaa idin siiyey culimo funuunta mutamakiniin ku ah runtii dad badanoo maanta aan burca joogin oo aan majaalista noocana nasiib u helinna way idinku kamanayaan aad iyo aad bay idinku kamanayaan marka in ilaahay shukrigiisa lagu dadaalo cilmigana loo dhiila dhaansado wakhtigana lagu bixiyo wixii aa maaragtay kaa mashquulinaya cilmina aad ka fogaato ayaa runtii aan ku talin lahaa aalibulcilmigu waa inuu samaysto saaxiib aalibulcilmiga oo cilmiga ugu gargaara yuciinuhu calaa talab ilcilm waxyaabaha aadka u qiimaa badan ayay ka mid tahay oo aad cilmiga wada raacataan maalintaad yara ma garanaysaa caajista kura war naga kici meesha niyo hala saaxiibin ninkuuhaa war maanta tegi karmaynu iska joognaa hala saaxiibin saaxiibku khatartiisuu leeyahay baaraka allahu fiikum jazakum allah khayran iyadoo culimmada ay joogaan sheekh cismaan iyo ahlulcilmiga kale inaan anigu halkan ka hadla may ahayne markii lay magacaabay unbaan iska halkan iska soo fadhiistay raallina ahaada jazakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum fadal sheekhana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد يعني اخواني في الله كنت waxaan jeclahay kalimaad kooban inaan ka idhaahdo dowradii labiyo tobnaad ee dowratu imaamu malik ibnu anas alsayfiya alcilmiya ee xilli xagaayeedka la qabto ee cilmiga ahayd ta noocaasi baan jeclahay kalimaad kooban inaan ka idhaahdo ugu horreyn waxaan leeyahay ilaahay baa subxaana wa tacaala mahad iska leh inoo suuro geliyey xilligaa dowladdu inay soo socoto oo ay tani tahay tii labiyo tobnaad kuwo damboo badanna aynu rajaynayno haddii ilaahayna ku suman subxaanahu wa tacaala mid kastoo ka midana cilmi wuxuu yahayba wuxuun laga qaatay cid ka faa'iidayna ay jirto marka ugu horrayn ilaahay waxaynu ku mahadinaynaa inuu inagu kulmiyey bayd ka mida buyuudda alle oo sidii nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam majtamaca qowmun fii beytin min buyuuti illaah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكر الله في من عنده حديث مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم وتلمامي قال كما كلانتو قري كمد إلهي سبحانه وتعالى قريهيسا إياغا أو وحوي إلهي كتاب كيسا سبحانه وتعالى أخرنا إياه marka dhexdoodana ka mudaarasaynaya ilamaa sidaasi haddii ay dhacdo waxaa ku soo degta xasillooni oo waxa ummad badan warwariya walbahaar haystaa iyaga xasillooni baa ku soo degaysa naxariis baana daboolaysa waxaana markaa ilaalinaya oo gaadh ka qabanaya oo shayaadiin iyo wax kastaoo wax yeelaynayaba ka ilaalinaya malaa'ig ilaahayna subxaanah wa tacaalaa marka waxa uu ka xusaa kuwa agtiisa marka ahaaday ee addoommada waxa weeyaan qiimaha badan le agtooda ayuu ka xusaa oo ka sheegaa oo addoommada iyo qiimahooda iyo wanaaggooda uu u sheegaa waxaana uu nebigu sala allahu aleyh wasalam xadiiskaa ku gabagabeeyey waman bada'a bihi camaluh lam yusric bihi nasabu qofka uu camalkiisu dibdhigay ee camalkiisu la hadhay nasabkiisu hormarin maayo waxa lagu kala dheeraynayaa waa cilmiga iyo ku camalfalkiisa iyo addoonku inuu wixii ilaahay subxaana wa tacaala u abuuray oo cibaado ah uu nasiib waafiya ka qaato oo markaa uu si qumman isaga oo camalkiisa ku dhisaya al-ikhlaas waalitibaac ilaahay dartii wixii camal uu qabanayaba inay ka tahay alaa lilaahi diinu alkhaalis maxaa yeele ilaahay diinta khaaliska ah uunbaa markaa u sugnaatay ee camal shirki iyo riyaa iyo wax la mida uu galay agtiisa nasiibkama helayo marka ikhlaas iyo itibaac uu markaa raacayo dariiqadii nebiga sala allahu aleyh wasalam calaa fahmi salafi lummana uu ku raacayo ummaddan qeybteedii hore dariiqadii ay mareenna uu ku raacayo tan noocaasiyabaa qofku ku hormarayaa taasibaa horumar lagu gaadhayaa amaa qabiil ilaahay agtiisa wax allaaliya wuxuu kaaga tarayaa ma jiro waayo waa tacaaruf baa loogu talagalay qabiilka in laysku aqoonsado uun oo riximkii lagu xidhiidhiyo oo waxaweeyaan axkaamta nasabka ku xidhan waxaweeyaan siday tahay loogu fuliya baa loogu talagalay ee in lagu kala sarreeya ma aha marka nebigu wuxuu tilmaamayaa sala allahu aleyh wasalam qofkii camalkiisu dibdhigo ama camalba yaanu la iman ama ikhlaas iyo itibaac camalkaasi ha waaye ee qofkii camalkiisu dibdhigo nasabkiisu hormarin maayo oo meelgeyn maayo reer hebel baanahay horumar u samayn mayso ummaddu dhammaanba waa ilmo nebi aadam cid waxa weeye si gaara loo quudhsanayaa ma jirto cidda waxa weeye cid gaara markaa quudhsataana ilaahay bay kaga fogaanaysaa mansab iyo wanaagna ku heli maaya waana dulmi dulmiguna waa dulumaatu yowma alqiyaama waa mugdiyo dulmiguna waa mugdiyo ee wax wanaag kuu soo jiidaya marnaba ma aha marnabana dulmigu ma bannaanaado xitaa daruuro kuma bannaanaado danbaa igu qasabtay oo meeshay ila martay waxa weye addulmu waa muxaramun fii kulli xaal kadalika cadliguna waa waajibun fii kulli xaal cadligu mar kastaba waa waajib oo dee cadaaladdarra waa dulmi dulmiguna mar kastaba waa xaaraam daruuraan ku bannaysta xitaa suuragal maaha marka qofka camalkiisu dibdhigo qabiil hormarin maayo waxyaabaha had iyo jeer soomaalidu ay ku dhaqanto laga yaabo dadka qaar si xadguduba in loo xaqirana waa arrin loo baahan yahay in laga takhalluso oo meesha laga saaro oo waxa weeyaan cidda wixii ummadda lagu xidhiidhinaya ay noqoto iimaanka iyo camalka saalixa ah iyo qof kastaaba intuu alle u dhow yahay subxaana wa tacaala waxa lagu fogaynayaana ay noqoto waxa weeye intuu alle ka fog yahay ee qabiil marnaba aan markaa misyo gaara iyo qiimo gaara loo samaynin ummadda soomaaliyeedna meelay joogtaba siiba markay qurbaha u baxday qodob way dareemaysaa walaalahood cid ka mida inay ku xadgudbaan markay debadaa u baxaan siiba si gaara bay u dareemayaan waayo markay iyaga laftoodii ku dhacdo ee marka la doono midab lagu xaqiro inuu qof madow yahay midabkiisa alla u sameeyey lagu xaqiro ay arkaan il hoose in lagu eegayo isagoo isle talo maxaa kaa xun ku yimi waxba kama xumeen sidii alla uu abuuray buu yahay aqoonna kama takana misna uu arka in la xaqirayo ama diintiisa lagu xaqiro isagoo diin la arko tii ugu qiimo badnayd haysta oo qof muslima ah oo bal diimaha kale wax hadda laga aqbalaya aanay jirin oo qaarkoodna sidoodaba baadilu yihiin waxa diimaha laga dhiganayo qaarkoodna wakhti ay xaq ahayd waa jirtay ee wakhtigeedii dhammaaday oo la nasakhay kuwa sidaasi waxa weeye ku sugan markay isagii xaqiraan oo xaq ku sugan waxa uu markiiba dareemayaa cidduu dulmiga isaguna ku xaqiri jiray maanta dulmiga inuu haysto markiiba dareen baa jirkiisu qaadanaya ama waxa weeye uu arko iyadoo maalka lagu kala sarreeyo oo waxa weeye maalka la isku addoonsanayo oo hadduu midab cad yahay iyo hadduu midab cas yahay iyo hadduu muslim yahay iyo haddii kaleba iyadaan loo eeginba waxa weeyaan markuu arko iyadoo maalka lagu kala sarreeyo oo ummaddani ay tahay ummad maadiga iyo maalku gumaystay ta noocaasiya lafteeda wuxuu dareemayaa dulmigu walaaladii ku hayay marka xaqiiqatan waxa ummadi ku kala hormarta ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala waa camalka saalixa ah ee ikhlaaska iyo itibaaca ku dhisan ee qofku diinta xaqa ah uu dariiqeeda ku marayo ta noocaasiya baa lagu kala horreeyaa ee qabiil lagu kala hormari maayo kelmaddaa markaan ka soo gudbo wujuuhda nayira ee markaa ifaysa ee hortayda fadhida ee dhallinyarada ah waxaa looga baahan yahay xil iyo mas-uulnimo ayaa saaran ee inay xilkooda iyo mas-uulnimadooda gutaan maxaa yeelay marxalatu shabaab waa marxalo aad iyo aad u qiimo badan wakhtiga dhallinyaranimadu waa wakhti aad iyo aad u qiimo badan waa cimrigeenna qaalibkiisa faraha badan leh ciddii alla gaadhsiiyo waa wakhtiga qofka quwaddiisa iyo nashaadkiisa iyo koritaankiisuba uu joogo wey waata loo baahan yahay si dhaba in looga faa'iidaysto oo waxa weeye bulshada dhallinyaroy ay isu taagtaan xilka idinkaga habboon dhallinyaranimada ahlulcilmigu aqwaal dhowra bay ka leeyihiin laakiin waxaa ugu fiican dhallinyaranimadu inay tahay qaangaadhka laga bilaabo shan iyo tobanka ilaa iyo afartanka dhallinyaranimada waa taa weeye qowlka ugu fiican waa markuu gaadhay shakhsigu xooggiisii falamaa balaqa ashuddahu wa balaqa arbaciina sana markuu awooddiisa gaadhayo ee xooggiisuu dhammaystirmayo ilaa shan iyo toban jir laga bilaabo waa wakhtiga namaaga iyo koritaanka iyo quwada dirkaba uu leeyahay waana wakhtiga cimrigiisa u qaalibka maadaama nebigu tilmaamay sala allah aleyh wasalam cumriga ummaddiisu inuu yahay maa bayna sittiina ilaa sabciin marka lixdan ilaa iyo toddobaatan intaa u dhaxaysa had iyo jeer cidda ka gudbaysaana u tilmaamay inay yar tahay markaad eegto afartan iyo shan iyo toban de waa shan iyo labaatan sana ama lix iyo labaatan sana inta udhaxaysa waa shan iyo labaatankaa sana wey oo masalan marka shan iyo tobanka laga bilaabana ilaa lix iyo labaatan sana ay noqonaysaa oo la yidhaahdo dhallinyaranimadu waa shan iyo tobanka laga bilaabo ilaa afartanka marka muddada noocaasiyana dee cimrigaaga waa inta u qaalibka ah oo wixii dambe odaynimadii baa la gelayaa oo haddii ay ugu badatona waa haddad shan iyo labaatan sanoo dambe qaalibka waa haddaad hesho ilaa shan iyo lixdan meelaha inta kale way kooban tahay ee toddobaatanka iyo wixii la mida gaadhaysa waa dad yar marka muddada noocaasi ah waa muddada shakhsigu waxa weeye awooddiisu ay joogto nashaadkiisu uu joogo loo baahan yahay si dhaba inuu uga faa'iidaysto nabiguna sala allahu alayh wasalam iqtanim khamsan qabla khams shan shan ka hor ka faa'iidayso shan shan kale intaanay ku soo gaadhin ka faa'iidayso shantaasi waxaa ka mid ahaa wa shabaabika qabla haramika intaad dhallinyaro tahay ka faa'iidayso intaan gabowgu ku soo haleelin ee aanad da' gaadhin oo taladii oo aad hayso iyo wanaaggii oo kuu muuqanaya aan dani kuu run sheegin adoo wixii u baahan waxa uu yahayna garanaya ayaad awood u waa'aysaa oo dani kuu run sheegaysaa intaanad wakhtigaa gaadhin ayaa la rabaa ka hor inaad ka faa'iidaysato oo dhallinyaranimada si badan looga faa'iidaysto wuxuu nebigu tilmaamay sala allahu aleyh wasalam nicmataani maqbuunun fiihima kaiiru min annaas alsixatu walfarax had iyo jeer faraaqana wakhtiyada la helo dhallinyaranimadu waa ka mid waa wakhtiyada had iyo jeer aan xil ku fuulin ee aad iska gacan bannaan tahay ee laga yaabo gurigii reerkiinna inaad ka timi oo cunistii iyo cabbistii iyo xidhashadiiba kuugu diyaar tahay wax xil iyo culays ku saarmay oo iminka aad ka warwaraysaana weli aanay jirin oo nebigu muxuu leeyahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu tilmaamayaa laba nicmo dadka inta badan waa lagu kediyaa oo khasaaray kaga dhacaan oo waa lagu dhacaa oo ka'annamaa bayc ay kaga dhacday khasaare oo kale weeye oo markaa lagu dagay oo lagu dhacay labadaa nicmo ee had iyo jeer qofku khasaaraa kaga dhacaa waa caafimaadka iyo gacan bannaanida wakhtigaad caafimaadka qabto waxaa laga yaabaa nicmadaadaasi inay tahay nicmo maqbuuna mid had iyo jeer khasaare aad kaga jirto aanad muraad badanba ka lahayn ka faa'iidaysigeedii wax kaa dhiman yihiin marka waxa weeye aad gacan bannaan tahay ee firaaqada iska haysatee faraaqa tahayna waxaa laga yaabaa inaad sidaas si leeg tahay wakhtiga dhallinyaranimaduna waa wakhtiga had iyo jeer faraaqu ugu badan yahay hadhow culays midhan baa ku fuulaya intaasoo xil baa ku fuulaya laakiin iminka oo aad dhallinyaro tahay xifdigaagu waa xooggan yahay faraaqaagu waa xooggan yahay nashaadkaaga iyo caafimaadkaagu waa xooggan yahay waxa weeye waa wakhtiga loo baahan yahay in laga faa'iidaysto ambiyada kuwa raaci jirayna ee daa'iman xaqa u hiilin jirayna dhallinyaradaasi ahaayeen nebigeenna sala allahu aleyh wasalam markaad eegto ciddii rumaysay waxaa ugu badnaa siiba wakhtiyadii hore waa dhallinyarow bay ahaayeen ragga ugu waaweynaa abibakar usidiiq yaa bay ahayn radia allahu tacala canhu isaguna dhallinyaro ah siddeed iyo soddon jir dhallinyaro marka waxaad arkaysaa markaad sidaa saxaabada u eegto ee taraajumtooda raacdo inay ahaayeen dad dhallinyaro ah dadkii nebiga u gargaaray sala allahu aleyh wasalam qaalibkoodu saasay ahaayeen mar kastabana bulshada qaalibkeedu waa iyaga haddii dhallinyaradu hagaagto mujtamacaasi waa hagaagayaa haddii dhallinyaradu xumaato mujtamaca waa loo yaabaa waayo mustaqbalka lagu yidhi diilanaya waa dhallinyarada dadka la rabo inay bulshada wax ka beddelaan waa dhallinyarada ay soo hor fadhida iyo kuwa la midka ah ee la rabo bulshadii inay u gurmadaan bulshadii waa adigan arkaya waa kuwa dhoofay oo carruurtii baa nalaga qaaday iyo dhawaaq badani ka soo yeedhayo ama waxbaa naga fasahaaday oo gaalo iyo dad akhlaaqdii ka luntay dhex tegey oo saamayn badan ay ku yeelanayaan iyo kuwo qalbiga ka dhoofay oo dhaqanaan dhoofin kuwa ay markaa reer burca yidhaahdaan ah oo laga yaabo inuu madaxii dhowr u sameeyey dhowr rinjiyana mariyey kuwa noocaasi ah ee ishu diidayso ee aynu arkayno kuwa la rabo inay wax ka qabtaan waa idinka xoog uma baahna maskaxdii baa laga qabsadaye cid maskaxda kaga duushaa loo baahan yahay xoog iyo qabqabasho uma baahna keliya waxay u baahan yihiin maskaxdii baa lagaga duulay ciddii maskaxda ka qabsan lahayd had iyo jeer waa yeelka iyo dhallinyaradu aad isuma afkartaan qaaliban dhallinyaradu iyadaa is aftaqaana ama afka casriga ha ku wada hadleen marba markaa soo baxa ilaa waddan kastaa wuxuu leeyahay dhallinyaradoodu af ay ku wada hadlaan annaba wakhtigayagii af baannu ku wada hadlayn idinkuna iminka ama kan hadalkii af soomaaliga wax badan la dhadigeeye ha noqoto ama wuxuu doonayaba ha noqotee dhallinyaradu waxbay ku wada hadlaan wixii la doonaba ha lagu wada hadlee waxaa loo baahan yahay dadka noocaasi ah in laga xoreeyo cidda maskaxda ka qabsatay oo ay ka mid yihiin kuwanay ku sheegaan xiddigaha maalan xiddiga ciyaarta ee noocan ah waxa laga yaabaa xiddiganay sheegayaan inuu yahay qof gaal ah oo kaa ay dhoorka ka eegteen ah oo sida addoommada loo kala iibsado addoon soo kutubta kumaydaan anag addoon baa la iibiyaa maanta wax sidii addoommada loo kala iibsado kuwaasaa jira waxaad maqlaysaa koox hebel waxay iibinaysaa laba ka mida xidigyadeeda ciyaartooyga marka waxay ku gadaysaa intaa suuqa yaallaan nin dhan oo suuqa yaalla oo la iibinayo ayaa dhallinyarannimadeennii oo dhallinyaradeenii muslimka ahayd aynu mustaqbalka u rajaynaynay madaxa ka qabsaday marka dhallinyaranimadu ma aha wax fudud waa wax loo baahan yahay in siday tahay looga faa'iidaystaa markaa dhallinyaroy xil baa idinka saaran nebiguna sala allahu aleyh wasalam man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum cala aqali alaxwaal waa xaaraam qofka cid isu ekaysiiyaa iyaguu ka mid yahay macnaa dhaqan xumada noocaasiya in laga hortagaa waa muhim inaynu dhallinyaradeenni u gurmanna oo idinku u gurmataa oo bal ama bara bulsho ka wada xidhiidho wax uga sheega ama si layfa wax ugu sheega ama si kale u wacyigeliya oo waxa kuwanay ku dayanayaan inaanay qiime ay leeyihiin jirin ee waxa weeye ay yihiin dad xun oo in lagu daydo aan mudnayn waa in loo caddeeyaa oo la yahdaa kaad ku dayanayso waa la iibinayaa ee adnama lagu iibinaya ma oggolaanayo in la yahdo adiga waa lagu iibinaya anuma xoolaan ahay buu ku odhanaya haddaba kanaad ku dayanaysaa iib buu u diyaar yahay berintaa suuqa la dhigaya oo marba la nacayaa oo la odhanayaa ma jirto qiimaa intaa leen ku qaadan mayno masaa la odhanayaa markaa waxa soo baxday qolo kaloo tidhi bal annagaa wax ku yara darayn ka noocaasiya buu rabaa inuu daba socdo cidda la raba inay wax ka beddelaan waa idinka nebiguna sala allahu aleyh wasalam wuu inoo tilmaamay ummaddiisu dariiqa liita kuwo badanoo ka mida inay mari doonaan waana inooga digay latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac xataa low dakhaluu juxra tabbin ladakhaltumuu nebigu wuxuu tilmaamay sala allah aleyh wasalam waxaa raacraaci doontaan wallaahi oo dabageli doontaan waxa weeyaan jidka kuwa idinka idinka horreeyey taaka taako iyo dhudhundhudhun ayaa u dabageli doontaanoo macnaha siday yeelaanba waa la yeeli doontaan xitaa god waxa weeye gungume iyo mansacagalayda bahasha u ega gungume hadday godkii galaan xitaa waa ka dabagelaysaan oo dabbada hadday godkeeda galaan iyo bahalaha godadka leexleexan samaystaa ama dabbadan mansacagalayda u soo eg godkeeda hadday galaan waa ka dabagelaysaan marka waxaad arkaysaa nebigu sala allahu aleh wasalam markay weydiiyeen ma yahuudiya nasaaraana nebigu hataa waa aya buuyi waxaad arkaysaa bulshadii in badanoo ka mida kuwaa nebigu ka sii degayay dariiqoodii inay la raacraacayaan marka runtii dhallinyaroy xil baa idi saaran dacwadda daa'iman dhallinyaradaa u gargaari jirtay ambiyadana kuwa raaci jiray iyagay ahaayeen ilahay muxuu yihi nabiyullaahi muusa alayhi salaatu calayhi salaatu calaa nabiyina afdalu salaati wa tasliim muxuu alla yidhi famaa aamana limuusa ila duriyatu min qowmi calaa khawfin min fircawna wamala'ihi an yaftinahum waina fircawna lacaalin fi lardi wainahu la min almusrifiin ilaahay waxa uu tilmaamay nebiyullaahi muuse may rumaynin ilaamaa waxoogaa yar oo dhallinyaro ah oo reer tolkii ka mid ah kuwaasi oo cabsi iyo baqdin kaga sugnaa fircoon iyo madaxyaweyntiisii inay diintooda ka fidmeeyaan fircoonna wuxuu ahaa nin dunida dhexdeeda isku kibriyey oo kuwa xadgudbay ka mid ah markaa runtii nebiyullaahi muuse iyo kuwa isgarab taagay oo la ogaa fircoon heerka uu gaadhsiinayey xadgudubka iyo ictidaaga dhallinyaray ahaayeen sidaas si la eg qisada sida badan oo alleh inoogaga warramay qur'aanka suuraddanna loogu magacdaray qisatu asxaabi ilkahfi iyaga laftooda maxaa la yidhi innahum fityatun aamanuu birabbihim wa zidnaahum hudaa waa dhallinyara baa la yidhi ilaahay subxaana wa tacaala rumeeyey ilaahayna subxaana wa tacaala hanuun buu u kordhiyey sharaftaas kuwa helay ee bal eyga oo min akhasil xayawaanaadka ka mid ah uu iyagaa sababkooda sharaf ku yeeshay ee eyga markaa qur'aanka iyadoo la tacsiisinayo la sharfayo lagu sheegay uu yahay waxa weeyaan sharaftaa wuxuu ku helay qoomkaa sharafta lahaa ee dhallinyarada ahaa oo qur-aanka loogu sheegay oo eygeedii iyo siduu marbaa jeenyaa u kala saarayey lagu tilmaamay marka xaqiiqatan dhallinyaradu maqaam culus bay ku jiraan waana uu arrinuu nebigu inoo sheegay sala allahu alayh wasalam laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaama xataa yus'ala can khamsin aw can arbacin riwaayaadka qaarkoodna afar ilaa la weydiinayo qaarkood shan ilaa la weydiinayo waxaa ka mid ahaa wa can shabaabihi fiima afnaah dhallinyaranimadii waa la weydiinayaa wuxuu ku idleeyey ee uu ku soo gaboojiyey dhallinyaranimadiisii waa la weydiinayaa wakhti baa ku jirtaan dhallinyaro la isweydiinayo berri ka maalin waxaad ku gaboojisay dhallinyaranimadaadii ma alle kacabsi baad ku soo gaboojisay mise dariiqa shaydaan baad ku soo gaboojisay waa qodob la isweydiinayo markaa runtii waxaynu u baahannahay inaad xilisa saartaan oo dacwadda u qumtaan oo isu taagtaan oo ummadda xaqa ugu yeedhaan idinkoo si dhimirsan oo aydan ku adadkaynayna debecsan xaqa ugu sheegaya xil badan baa idi saaran xilkaa iyadaa ha la guto nebiguna sala allahu aleyh wasalam in badan buu dhallinyarada baraarujiyey yaa macshara ashabaab man istadaaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj waxaad arkaysaa nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu xitaa akhlaaqda iyo suluukiyaadkooda uu hagaajinayey si aanay ugu baxsanin oo quwadan dhallinyaranimo aanay dariiqa xaaraanta ugu weecan waxa uu ku irshaadiyey oo ku hanuuniyey nebigu sala allahu aleyh wasalam dhallinyarada kii awood u leh ee xitaa heli karaya inuu guursado waa kii awood u leh lama odhan odayaanu ka kaca oo kii guursan karaya guurso iyadoo iyagaba uu amarku shamlinayo hadday awood u leeyihiin laakiin waxaa la tilmaamay bartii madinatu shahwa walquwa ahayd halkii loo filaanka u ahayd ee waxa weeye hawshani bulshadu ay ka soo kacdo ay kuna habboon tahay baa markiiba nebigu sala allahu alay wasalam farta ku fiiqay oo wuxuu yidhi dhallinyaroy dhallinyaroy kiina awoodu leh inuu guursadaa ha guursado si uu mujtamaca waxa weeyaan bulshada u soo kiciyo oo kuwii alle u cibaadaysan lahaa halkay ka soo baxayeen weeyaane si ay u soo kacdo bulshadu oo waxa weeye nebigu sala allahu aleyh wasalam hadhow tirada ummaddiisa ugu faano ambiyada kale oo kuwii ilaahay caabudayay ee halkaa ka soo baxaan waa midda kale ee si naftiisii ay u dhowrsoonaato oo uu indhaha u laabo oo xubin tarankiisa uu ilaashado oo xaaraam uga ilaashado waa midda kale ee si uu hablaha muslimaadka ahna u dhowro oo iyagana indhahooda ay hoos u soo rogaan akhlaaqda wanaagsan buu nebigu ku hanuuniyey marka runtii waxaynu farta ku fiiqaynaa dhallinyaroy haisdhiganina xil badan baa idi sugaya dacwadda isu taaga idinka oo waxa weeye cilmi ku dhisaya oo aan qe- qayro qura iyo xamaasad qura aan ku binaynayn waayo kuwo badan baa xamaasad qura cuskaday waxaanay gaadheen inay ummaddii muslimiinta ahayd dhibaateeyaan oo waxa weeye dhiiggoodii ay bannaystaan idinkoo kuwaa ka dheeraanaya oo mar kasta oo camal kastaa samaynaysaan odhanaya salafu haadihi alumma halkay ka istaageen saxaabadii taabiciintii taabicu taabiciintii camalkan halkay ka taagnaayeen wax kastoo lagu yidhaahdo dacwaday wax u taraysaa ama diintay wax u taraysaa wasiilo kasta iyo dariiq kastoo la marayo oo diinta loo nisbaynayo waxaad ogaanaysaa kullu camalin min addiin lam yajri calayha salafu hadihi alumma ama kullu cibaadatin lam yajri calayha camalu salaf maca wujuud aliqhtidaa maca wujuud almuqtadii baan leahay iyo waintifaa'i almawaanic fa huwa bidca camal kasta iyo cibaado kasta oo aanu ku dareersanin camalkii salafku wax kastoo diinta loo nisbeeyo oo aanay salafu haadihi alumma camalkoodii ku socon iyadoo sababkii keenayay joogay wakhtigoodiiba wax maanicoo la caddeeyay oo diinta ku suganoo u diiday inay camalkaas sameeyaanna aanu jirin waxaynu leenahay camalka noocaasiya in la sameeyaa waa min albidac bidcaduu ka mid yahay mar kastaba camalkiinnuna ha ku salaysnaado iyo kicintan laydi leeyahay dhallinyarayu xaqa isu taaga ha ku salaysnaado inaad ku taqayudaan salafu haadihi alumma oo aad tidhaahdaan salafkii halkay kaga sugnaayeen camalkan wax kastoo khayr lagaaga dhigayo hore ha ugu marin haddii salafkuba ka gaabsadeen waayo wixii aanay kuwaasi khayr u arag khayr ma aha low kaana khayran la sabaquuna ilayh hadduu khayr yahay iyagaa inooga hormari lahaa taa idinkoo ku dadaalaya oo duruqda bidaca iska ilaalinaya hadday tahay mid ummadda dhiiggeeda lagu bannaysanayo iyadoo kursi la doonayo iyo hadday tahay siyaasad aan diin ahayn mid loo marayo iyadoo oo kursi la doonayo mid kastaba ha laga fogaado ha lagu dadaalo ummaddan qaybteedii hore halkii ay mareen in lagu taqayudo waayo rabbi waa la hortegayaa camalkaagoo ku hormariya mooyaane qabiil ku hormarinayaa ma jiro koox ku hormarinaysaa ma jiro qabriga keligaabaa lagu geyn keligaabaa lagu geyn waxaa lagu weydiin doonaana waa diintaadii iyo nebigaagii sala allahu alayh wasalam iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala halkaad kaga sugnaydunbaa lagu weydiin bal halkaad dhigtay ayuunbaa lagu weydiin hadhow waxa lagu odhanayaa maada ajabtum almursaliin maxaa ambiyada ugu jawaabteen maxaad ka yeesheen cid ku odhanaysa kooxdaadii maxaad ka yeeshay ma jirto kooxina meel kula tegi mayso rabbi baa la hortegayaa waxa weeyaan ha lagu dadaalo xaqa ummaddan qaybteedii hore halkay mareenna yaa laga weecan markaynu sidaa leenahay cid lagu xumaynayaa ma jirto xaqa cid laga xigsanayaa ma jirto allaahuma ilaa cid iyadu iskaga durugtay mooyaane cidna laga sheegan maayo taynu isugu yabohaynaa waa taa dhallinyaranimadana qiimaheeda ha la ogaado oo si badan ha looga faa'iidaysto kelimadaasaan jeclahay inaan hadalkayga ku soo ururiyo waxyaabaha aan farta ku fiiqaya tashabbuha gaaladana dhallinyarada idilaaleeg aad ha loogaga digo rag iyo dumarba wax badan bay kaga sugan yihiin aad ha loogaga digo ilaahayna subxaana wa tacaala xaqa hayna waafajiyo hana laga faa'iidaysto dowlada sidii sheikhu idii tilmaamay xisaska ha la ilaaliyo noocay u tahayba ha la ilaaliyo waxaa laga yaabaa kelmad ku anfacda inaad darsi aanad aad u qiimaynayn inaad ka heshaa baa laga yaabaa kelmaddii jannadaaba ku gelin lahayd carabka alla kuu soo saari doono waruma haysid carabunbaa alla kuu soo saaraya waxaa laga yaabaa kelmaddaad jannadaba ku geli lahayd inaad darsi aad ka faa'iiddo aanad ka filayn markaa runtii ha laga faa'iidaysto hana lagu dadaalo in waxa weeye darsi kastoo aad dhiganaysaan aad u dhigato una akhrisato sida inaanu weligii ku soo marayn ahlulcilmigu waxay yidhahdaan qaababka cilmiga looga faa'iidaysto cimrigeenna waad ogtooduna waa kooban yahay waxaa laga yaabaa labada boqol ee kitaabee guriga kuu yaalla haddii cimrigaaga loo qaybiyo inaad waxa weeye akhriyi keliba weydo laakiin waxyaabaha cilmiga lagu barto waxaa ka mida darsigaad dhigato inaad niyooto inaanu dib kuu soo marayn inaanad mar dambe u baahan haddaad arbiciin dhigato tusaale ahaan xadiiska markaa kitaabkan arbiciinu nawawiya lilimaam nawowi haddaad dhigato waa inaad ku tala gashaa cimrigaaga maalin dambe inaad akhriin cimrigaaga maanta ka dambow inaanad akhriin waa inaad ku tala gashaa maxaad sidaa ugu talagelaysaa haddaad si weyn u akhriyaysaa shan lix jeer baad ku celinaysaa darsigii kasta bal haddaba ee u fiirsada taraajum alculamaa culimmada taraajumtooda intanoo darsi buu dhigan jiray intanoo darsina muciid buu ahaa waxaad arkaysaa imaamu nawowi oo lagu leeyahay labiyo toban darsi buu muciidka ahaa uu ku celin jiray oo isagu dib u akhrii jiray marka darsi kastoo aad dhiganaysaan waxaad ku talagelaysaan cimrigiinna inta hadhay inaydan dib u akhriyin ee hadda aad ka bogataan runtii nasaa'ixa culimmadiinna siiyeyna waannu ka faa'iidnay marka ayaamu siba maalmihii carruurnimada aad baannu uga faa'iidnay oo waxaa laga yaabaa kutubta qaarkood haddii la yahdo goormaa kuugu dambaysay inaan idhaahdo waxa weeyaan tisciinaadkii ka hor sagaashanaadkii ka hor amaaniinaadkii iyo muqdiyada dhexdeedii oo aanan dib u eegin wixii ku jira inaan oga marka waa waxyaabaha qaabka cilmiga looga faa'iidaysta ka mid ah darsiga ha u akhriyin kal dambaan ku celin doonaa hadda waan iska sii yara burburinaya waan sii buhabuhaynaya kal dambaan ku celin doonaa marna taa cimrigaaga ayay kaa tageen kitaabka marka laguu mariyo waxaad ku tala gashaa cimriga inta hadhay inaana dib u kala furin laakiin hadda aad dabdido qabato gebigiisaba hadda dabdi shan lix jeer ku celi laabtaadu ku sawirmaya haddaad xitaa alfaaddiisii weydo fahankiisii laabtaadu ku jiraa subaxaad u baahatee laguyaama waxaad oonaysaa masale heblaayo kitaab hebel sharaxiisa ayay ku taallaa dabeedna markiiba markuu yaa ii soo saar waad u soo saaraysaa haddaad in yar dhinacyada ka dhaafdhaafta markii waad helaysaa waayo waad og tahay kitaab hebel inay ku jirto waxaan xasuustaa wakhtiyada qaarkood sharaxa riyaadsaalixiinka markii sheekh ibnu cuthaymiin sharaxiisa qaybta hore soo baxday oo toddoba jus laga dhigay oo qayb ka mid ay ahayd bilo kooban ayaan salaadda subax dabadeed akhriyi jiray intii aan akhriyabana buug baan fawaa'iddeeda ku qori jiray buug ilaa yomina haada ilaa yomina haada waan hayaa kitaabkii dib uba eegin wax faa'iidoo igaga maqanna ma ogin waxa weeyaan buuggii waan hayaa haddada toddobadii jisba waxaan ku ururiyey fawaaiddiisii kitaabka fawaa'idu min jusi kada min sharxi riyaad saalixiin lisheekh ibnu cuthaymiin raximah llahu tacala raxmatan waasica halkan uu igu yaalla masaladan u baahdo ishaaradeedii maaha hadal badan maan qorin maalan shiikhu wuxuu ka baxsiiyey masale heblaayo sadarka intaa iyo xadiiska intaa hoosteeda masalada wa fiihi baxsun qayimun iyo kelimaad yaroo kooban baan ku qoran haddaan iminka u baahdo masaladii inaan baxsiyo markiiba halkaasan ka soo saaraya fawaa'iddii waan hayaa buug yar baan ku haystaa oo fihras oo kale qaabkii u qoran oo mufahrasa gebigeediiba waan haystaa markaan u baahdo si hawl yar baan u soo saaraya kitaabkiina dib uma daalacan halkaasuu iskaga jiraa wuu ii muuqdaa laakiin waxba iguma seegana faa'iidadiisi waan hayaa marka waxaa muhim ah waxa weeye inaad isku daydaan dib inaydaanu akhrin waxaa kaloo muhima kitaabadu inay barbar socoto shii kastoo hadlaya waa inaad buug iska leedi imanka maanto kale waa iska soo fadhfadhidaa badankiinu waa sidaa soo ma maalmaha dambe maalmaha dambe kelimadda la ishaaraya waa inaad taqayud markiiba qoraa qoraal waa inaadan daba socotaan oo markuu yidhahdo halkaa baxsi baa ku sugan ama masaladu waa sida ama kelimad yaro faa'iidaa uu yidhaahdo dhag iyo kaa baxsanin qor cilmigaagu tana markiiba wuxuu samaynayaa inuu qoro wailaa haddii kale oo marbaad istaahid wadaadku masaladu ishaarayana sanadka dabaad daaracan doontaa fatxulbaariguu sheegayane iska daa waxa weeyaan cilmigaagu waa lumayaa hadhowna waxaynu wax u soo xasilin la'nahay ee loo leeyahay mar intaa wadaadadu waa shubayaana xaguu ka baxayaa yacnii dariiqadii talaqigaa wax ka dhiman yihiin iyo sidai ahlulcilmigu u soo xasilin jireen marka baaraka allaahu fiikum wajazaakum allahu khayr kelimaddaa kooban baan jeclahay mana waaba idinku badiye inaan idinku ururiyo cilmiga ha lagu dadaalo camalkana ha la raaciyo ictiqaad wanaagsan iyo niyad wanaagsanna ha loola yimaado intaasi baan ku soo koobaya wallahu subxaanahu wa tacala aclam
alxamdu lilah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira kolley mashaayikhda ayaa aad nasaa'ix iyo tawjiihaad fiican soo jeediyey marka dee in la iska gebagabeeyaabay ku habboonayd laakiin sheekh cabdiqaadir un baa dee magacaabay uuna saasaan u soo kacay anigu mustamiciintan ka mid aha haddaan see soo fadhiistay kolley wax badan odhan maayo dowrada waa laynoogu boorriyey inaynu ka faa'iidaysanno oo ikhlaaska iyo itibaaca iyo aad loogu dadaalo iyo niyada in la wanaajiyo iyo in jiddiyo ijtihaad lala yimaado aad iyo aad loogu dadaalo ruuxana waxa anfacayaa waxa weeye waa camalkiis siduu sheekhuba sheegay camalka marka la sheegaayana cilmigaa ugu horreeya dadka qaarkood baa cilmiga xoogaa gacanbidixeeyo waxay yidhaahdaan cilmigu waa wasiilo waddan wuxuu u yahay camalfal almaqsuudu minhu alcamal waxaa looga gol leeyahe looga jeedaa camalfalka weeyi marba hadduu wasiilo yahay camalkuna gaayadii iyo ujeeddadii uu yahay dee camalkaa mudan dadka qaar baasaa yidhahdaa alimaam ibnuljawsi waxau odhanayaa alcilmu camal wa ayu camal cilmiga laftiisaaba camal ah camalkii muxuu u qaybsamaa camalulqalbi iyo camaluljawaarix camalkii qalbigu dee cilmigii buu noqonayaa ta kale camal ruuxa uma saxmayo haddaan cilmi sixin yacnii wax kasta oo u wanaajinayo ruuxu waxau wanaajinayaa waa cilmiga ictiqaadkii saxda ahaa wuxuu u baahan yahay cilmi cibaadadii waxay u baahan tahay ilaahay la caabudayay cilmi mucaamaladii sida mucaamalo saxan loola imanayo iyo caqdiyo saxan xataa baayac mushtar hadday tahay waxay u baahan tahay cilmi yacnii ruuxu wax kastuu qabanayaa cilmigii buu u baahan yahay in la yidhahdo cilmigu waa wasiilana sax ma ahoo cilmigu wada wasiilo ma aha cilmiyada qaarkood baa gaaye ah oo ictiqaadka saxan in la aqoonsado oo la gartaa camal jawaarixda laga samaynayaa miduu markaa wasiile u yahay maaha ee isaga laftiisaa wuxuu yahay maqsuudun lidaatih samro wanaagsana ha ka dhalato laakiin isaga laftiisaa daat ahaantiisa loo rabaa dad fara badanoo caqiidadoodii fasahaadoo xumaato kharribantay waxay caqiidadooda u kharribantay jahli iyo aqoon la'aan markaasaa shaytaankii talbiisiyey oo ka dheehgeliyey oo wax qaladaa uu ugu sawiray inay sax tahay ilaa qaarkood shirkiyaadkii iyo gaalnimadii iyagoo isla ilaahay ugu dhowaada laga yaaba inay la yimaadaan dad dhintay buu markaa gargaar weyddiisanayaa oo iyaga tuugayaa oo xabaalahooda u xajinayaa oo iyaga u nadrayaa waana shirkun bikayr illaah waa ilaahay oo wuxuu la gaarka ahaa cid kale lala wadaajinayo wey waxaana sababay ictiqaadkii saxda ahaa ruuxaasi garan maayo waa ka ambaday ictiqaadkii saxda ahaayoo wuxuu ku dhacay oo ambasho ugu galay ictiqaad baatil oo qaldan shubuhaadka ka sokeeyana waa saasoo kale waa kii sheikhu xalay ka warramayey fitnatu shubuhaat iyo fitnatu shahawaat fitnatu shubuhaat waxaa lagu daafacaa waa cilmi yaqiin gaadhay ayaa lagu daafacaa fitnatu shahawaatna waxaa lagu daafacaa waa sabir ila sabirkii waxaa ka mid ah sabrun cala almacaasi in macaasida laga sabro oo laga adkaysto in taacaadka lagu sabro in masaa'ibtiiyo dhibaatooyinka lagu sabro asabrun cani almacaasi waxay soo gelaysaa dawadii lagaga caafimaadaayey fitnatu shahawaat cilmiga darajatulyaqiin gaadhayna wuxuu dawo ka yahay fitnatu shubuhaat sidaas aawadeed baa labadaa ruuxu markuu helo cilmi darajatulyaqiin gaadhay iyo sabir labadaa markuu isla helo wuxuu noqonayaa imaaman fiddiin wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamma sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun goormuu ilaahay ka yeelay imaamyaal markay laba shay la yimaadeen lammaa sabaruu markay sabreen wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun a inay noqdeen qaar aayaadka ilaahay yaqiinsanaya saas aawadeed shaykhulislaam ibnu taymiya waa ki yidhi bialsabri waalyaqiini tunaalu alimaamatu fi ddiin sabir iyo yaqiin baa lagu gaadhaa in diinta imaam lagu noqdo aayaddu ka istinbaaday waayo xukunkii markii la sheegay ayaa sababta xukumkaasi u dhacayna la sheegay waa nooca usuulka lagu yidhaahdo aliimaa' waatanbiih cala alcilla marna sababtaa la hormariyaa oo xukunkaa la dambaysiiyaa marna xukunkaa la hormariyaa oo sababtaa la dambaysiiyaa xukunka hadda waxaynuu jeednaa alxukmu bilimaamati fi ddiin xukunka ah sababtiina waa maxay lammaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun markaa shubahaadkii waxaa la iskaga daafacayaa cilmi sidaas aawadeed baa nebigu sala allahu alayh wasalam caalimkiiyo caabidka caalim ka fadilay oo waxa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari cala saa'iri alkawaakib ka caalimka mudnaanshihiisa iyo fadligiisu uu ka caabidkaa ka leeyahay wuxuu la mid yahay sida dayixu uga mudan yahay xiddigaha dayix iyo xiddigo inay kala mudan yihiin waa la garanaya ilayska dayaxa sida loogu intifaacayo waa la garanaya isma la eka xagga haddii la eego weynaanshahooda iyo xagga nafcigooda mid walba dayaxa mudan habeennada ay dayixu aanu joogin waa garanaysaan madowga jira iyo sidaan waxba loo arkayn marka caalimka fadligiisu nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam caalimka fadligiisu uu caabidka ka leeyahay waa sida dayixu uga fadilan yahoo uga mudan yahay xiddigaha uga mudan yahay riwaayo kale waxay sheegaysaa fadlulcaalimi cala alcaabidi ka fadlii cala adnaakum caalimku mudnaanshuhu ka mudan yahay caabidka wuxuu la mid yahay sida anigu aan uga mudanahay baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ka idinku hooseeyo aan uga mudanahay yacni fadliga nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ka fadilan yahay calaa adna asaxaabati waa fadli aad iyo aad u weyn taasuu nebigu ku metelay sala allahu alayh wasalam hadda caalimka marka la sheegaayo waxaa loo jeedaa caalimku tubaxoora maaha caalim markaa kharribmayoo xumaadayoo adduunyo iyo siyaasadii markaa ay duufsatay ma aha ilaa waxaa dhacda caalim fitnoobaa jira se taasi waa la yaab yaa watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu ashaytaanu fakana min alghaawiin ilahay wuxuu inoo sheegay in aayaadka uu ilaahay siiyey yaa marka idan wuxuu ahaa caalim aayaadka ilaahay yaqaana qowl baatila laga sheegaa laba taabici baan u malaynaya in laga soo naqliyo se waxay u badan tahay inayna ka sugnayn laakiin bacdulmufassiriin waa sheegaan waxay yidhaahdeen aataynaahu aayaatina waxaa loo jeedaa nubuwaa la siiyey laakiin warkaasi waa war baatil ah waxayna u badan tahay cidda laga sheegaayo inayna ka sugnayn wuxuu ahaa nin ilaahay uu aayaadka ilaahay baray waxayna yidhaahdeen culammadu wuxuu ahaa mustajaabu dacwa mid ducadiisa la aqbalo karaamo le buu ahaa markii dambuunbuu aayaadkii ka xuub siibtay waa fitnoobay shaytaankii baaba dabagalay bimacnaa waa ku lamaanaadaa looga jeedaa wadaad khatiib ahaabaa beri si kale u tilmaamoo wuxuu yidhi shaytaankii baa dabagalay shaytaankii wuxuu noqday asbaxa tilmiidan isaguna wuxuu noqday mucallimkii arday buu noqday markaysaa markaa isaga daba jooga wadaad khatiibaa beri saa u fasiray calaa kulli xaal waxaa laga tilmaamayaa shaytaanku inuu ku lamaanaaday oo xaaladdiisii uu tawalliyey oo isagu maamushay waman yacshu can dikri araxmaani nuqayid lahu shaytaanan fahuwa lahu qariin nuqayid waxay yidhahdeen culammadu qaydu waxaa la yidhaahdaa iga raalli ahaado haddii qaar ka xanaaqaan ukunta ama beedka qolofta yare ku wareegsana sare taasaa qayd la yidhahdaa dadka qaar baa dee ka xanaaqa haddii beedkii la soo qaadee hadday idinku jiraan raalli ahaada marka yastawli calayhi istiilaa'a alqaydi cala albayd wuxuu u maamulayaa oo u koobaabayaa xaaladdiisa sida qoloftaa yare beedka laga jebiyaa bayd carabtu waxay yidhahaan inta xagga hoose ku jirta intan sare ee qoloftaana waxay yidhahdaan qayd marka yastawli calayhi istiilaa'a alqaydi cala albayd sida qoloftaa yare ku wareegsan ukunta ama beedka ku wareegsani ay u wada koobaabayso oo in ka mida aynay ka baxsanayn meelina uga bannaanayn sidaasoo kale u wada koobaabaa marka caalimka la fadilayee fadliga loo sheegayaa caalimkaa shaytaanku dabagalay maaha culamaa'u suuga fadiilo ma leh bale waxaa laga yaabaa khalqi badan isaga inay ku lumaan waatay odhan jireen bacdu salaf sufyaan baa laga soo wariyaa inuu yidhi ittaquu fitnata alcaalimi alfaajir waalcaabidi aljaahil fa inna fitnatahumaa fitnatun likulli maftuun laba fitnadooda iska ilaaliya labadaasi waa maxay waa caalim faajiroo faasiq ah haa iyo caabid jaahil ah ilaahay waa caabudaa laakiin waa jaahiloo aqoondarraa wax u dhaafayaan isagoo khayr doonaya ayuunbuu dee meel kale derderaya waxaa laga yaabaa dee inuu ambado oo intay meel kale isu caddayso waxaan sharci ahayn oo xaqa ahayn uu xaq moodo yaa fa inna fitnatahumaa fitnatun likulli maftuun labadaa fitnadoodu cid kasta oo la fitneeyey iyaga ayaa fitna u ah bimacnaa iyagaa sabab u ah caalimka laynoo sheegaya caalim cibaado ka madhan maaha oo looma jeedo caalimun bilaa cibaada baa ka fadli badan caabid aan cilmi waxba ka lahayn oo ruuxii caabidka ah haddee cilmi kama madhnaanayo kollaybo cibaadadiiyo ictiqaadka cidduu caabudaayo iyo waxa uu ku caabudayo aqoon kollayba waa inuu wax ka leeyihi marka eber maaha ilaahay waa yaqaannaa rasuulkiisii waa yaqaannaa yowmul aakhir inuu jirto waa yaqaannaa arkaantii iimaanka waa garanayaa ya allahoo keliya in la caabudo waa garanayaa wixii lagu caabudayey ijmaalan waa u garanaya waa ilaa cibaada uma asaxdeen hadduu eber ahaan lahaa oo wax alla wuxuu garanaya aanay jiri lahayn dee cibaado u asixi lahaydba ma jirto caabidku wuxuu noqon lahaa bilaa cibaadatin mid cibaadaba ka madhan ilaa cibaadadii waxay ku asaxaysaa cilmi eh caalimkiina cibaaduu ka madhan yahay looma jeedo dee caalimusuu buu noqon lahaa ee fadli isaguna ma yeesheen fansalakha minha fa atbacahu shaytaan buu noqon lahaa ee maxaa loo jeedaa caalimkii cibaadaba ha la yimaadee oo faraa'iddii ha gutee cilmiga u haalib ah caabidkana maxaa loo jeedaa cilmi waxa ka lahaadee cibaadada u haalib ah markaa kaa caalimkee qumman ee faraa'iddii waajibaadkii gutay caabidkii saasuu uga mudaya lama odhan fadlulcaalimi cala alfaasiq ee waxaa layahy fadlulcaalimi cala alcaabid sababta caynkaa loo yidhi waa maxay isaga nafcigiisaa mutacaddioo cid kale u tallaabaya caabidkana waxtarkiisu isaguu ku kooban yaho cibaadadiisu isagaa anfacaysaa kanna khalqiga ayay anfacaysaa cilmigiisu anfacaya oo dadkii buu cibaadadii u saxayaa mucaamalaadkii u saxayaa cuquuddii u saxayaa wixii qalada qaladkooda caddaynayaa waxa saxdaa u bayaaminaya dee kaasaa markaa afdal ah marka cilmigii saasuu u fadli badan yahy fursadda hadda la joogo ha laga faa'iidaysto mashaayikhda ayaa idinku celceliyey anigu min baabi tawkiid hadalkaygu weeye maadaama uun lay magacaabay zamanka aad joogtaan waa wakhti dhallinyaranimo dhallinyaradana wax badan baa laga yaabaa inay seegaanoo ama ku dhaafaan ama ciyaar ama wax kale ay ku dhaafaan haddana dee fitnooyin cusub oo kuwii shaykhu shalay iyo xalay iyo ka sheekaynaya ka mid yihiin baa soo kordhay marka fitnooyinkaana aad ha looga taxdiro fursaddan ha laga faa'iidaysto ina alfursata idaa lam tantahizha saarat gusa fursadda haddaanaad ka faa'iidaysan midaad ku mergatoo isku cilkaamiday noqonaysa marka wakhtiga la jooga ha laga faa'iidaysto hana lagu tala galo sidii sheikh cusmaanba idiin sheegaayey kitaab waloo aad dhiganaysaba kaannahu inuu yahay markaa markii ugu dambaysay dib baad ka dhigan doontaa is odhan ee hadda sii buhabuhee waa inaad is tidhaahdaa dib uma dhiganaysa imka dhigo waxyaalaha ka qayb qaadanaya ka mid tahay ruuxu inuu aad waxa u dabdiyo oo aad u fahmo isqancinta uu isku qanciyo dib dambe uma dhigan doontida iminkun dhigo yacani iminka meel saar niyaddii markay sidaa ku tala gasho oo xataa kitaabkaad taalacanayso akhrisanayso aad is leedahay waxa weeye iminka uun akhri kaannahu inay tahay markii ugu dambaysay soo salaaddaba lama odhan salli salaata muwaddic intaad tukanayso waxaad ka dhigtaa salaaddii kuugu dambaysay aad tukanaysa inay tahay yaa waa in saasoo kale markaa loogu dadaalaa fadli gaara ku soo arooray wiilka dhallinyarada ah ee gaar dee cibaadada ugu dadaala sabcatun yudilluhum allahu fii dillih yowma laa dilla ilaa dilluh toddoba ilaahay carshigiisa ayuu hadhinaya hadhka carshigiisa maalintaan hadh kale jirin hadhka carshigiisa mooyaane waxaa ka mid ah wa shaabun nasha'a fii cibaadat illah yacnii wiil dhallinyaro ah oo ku barbaaray ilaahay cibaadadiis waxay ka mid tahay asbaabta hadhka carshiga ilaahay lagu hadhsanaayoy ka mid tahay waxaa loo jeedaa intuu ku barbaaray cibaadadaa ayuu siduu u waday ku dhintay ee looma jeedo xoogaa intuu dhallinyaronimadii cibaadaystay ayuu markii dambe ka dhaqaajiyey looma jeedo yaa dee illa kaasi wixiisii waa baabi'iyey ee fadiilada waxaa lagu helayaa cibaadadii lagu barbaaray in la daa'imo axabbu alacmaali ila allaahi adwamuhu wa in qal cibaadadii maxaa la wadayaa ilaa yaqiintaa la wadaya wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin rabbiga caabud ilaa yaqiintu kuu imanayso caabud waa cibaado la joogtaynayo marka fadli gaara ku soo arooray maxaa fadliga gaari ugu soo aroorayaa sababtu waxay tahay shahwadiisii ayaa badan adduunyadii oo dhan baa u cusub shayga markaa macsida ana haddii ruuxa markaa daaciga u keenaye u sababaya ugu yeedhaya uu xoog badan yahay iyo waxa u sababaya ee keensanaya hadduu yahay mid markaa daciif ah way kala dembi badan yihiinoo ka marka ay ku sugan tahay qilatu dawaaci wa dacfu alasbaab ayaa macsidiisu dembi weyn tahay xagga taacaadka marka laga eegana ka waxa markaa taacaadka ka mashquulinaya ka celinayaa ku fara badan yihiin ee haddana taacadii la yimi ee waxaasi ka mashquulin waayeene ka celin waayeen waa ka fadli badan yaheen ka dawaacida ka celinaya ka baajinaya taacaadku ka yihiin adcaf oo imka oday inuu cibaadaysto iyo nin dhallinyari inuu cibaadaysto dee asbaabta labadaba cibaadada u diidaysaa kala xoog badan dhallinyaraday ku xoog badanta marka idan kii dhallinyarada haba hadduu cibaadadii la yimaado afdal noqonaya haddii macaasidii labaduba la yimaadaan kaa dhallinyaradiiyo kaa weynaa waxa jurmi badanayoo dembi badanayaa ka da'da weyn saas aawadeed baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam salaaatun laa yukallimuhum allah walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim waxaana ka mid ahaa saddexda uu nebigu sidaa ku sheegay yacnii waxa weeye melikun kadaab boqor beenawaas ah iyo faqiirun mustakbir mid waxa weeye faqiiroo haddana isweynaynayoo kibraya wa ushaymitun zaani saddexda mid walba muxuu yahay asbaab ku kallifaysoo keensanaysa macaasidan inuu la yimaado xaqiisa waxay yihiin adcaf yaa ruux iska caadiya inuu been sheego oo laga taag badan yahay oo laga xoog badan yahay dee waxaa laga yaabaa khawf iyo cabsi iyo waxbaa ku kallifi kara iyo dhib baa kaaga iman kara boqorkii dadkaba u talinaya boqorka u ahaa inuu been sheego maxaa ku kallifaya isagaaba dadkii ugu xoog badanoo junuud iyo ciidamo haysta hadduu beenawaas noqdo dee waa ka dembi badanaya ruux caadiya inuu been sheego ta kale beentiisu dee waxay u hirgelaysaa oo u faafaysaa si aan ka kale u hirgelinoo u faafin faqiir mustakbir ruuxu khaniyi hadduu iskibriyo isagoo khani ah kibro dee dawaaci keensanaysaa jirtoo badan kibirka oo dee xoolo badan buu leeyahay ruuxuna markaa waxaweye nicmadii inuu hayn kari waayaa laga yaabaa deedna tacaddiga la yimaado laakiin isagoo faqiiran waxbaba haysan haddana inuu iswaaweynayo kibraa waa qilatu dawaaci baa ku sugan ushaymitun zaani nin dhallinyaro ah ama gabadh dhallinyaro ahi inay waxaweeye sinaysato yaa iyadoo wakhtiyada ay qaangaadheen dee dawaaci badan oo keensanaysaa jirto shahwadoodii baa markaa haalib ah xooggoodii baa badan wixii baa u cusub marka kasratu dawaaci baa meesha taalla laakiin ruux ciroobay oo haddana sinaystay waa waayo aragoo wakhti badan buu joogay waa midda kale markaa dacfi baa galayoo dee xooggiisu dhallinyaradii lama mid aha shahwadiisuna lama mid aha saas aawadeed wuxuu noqday miduu jurmigiis iyo dembigiisu wen yahay markaa dhallinyarada dee fitna iska jirta fitnada aad ha looga taxadiro ha la iska ilaaliyo waxyaalahan aad uga dardaarmaya waxaa ka mid ah inamada qaarkood baa iyagoo duruusta fadhiya waxay wadwadaan moobil waa maqana jooga ruuxaasi darsi waxba kama faa'iidaysanayo marka waa inaan waxa weeye inta darsiga duruustaa lagu jiro wax moobila waa inaan lana qaban lana wadwadin moobil lala soo baxayaan jirin inanka la arko isagoo moobil wadwada yaa ha la sheego ha la yidhaahdo halkan baa markaysaa markaa uu moobil wadwadaa xamsa moobil taa taabanaya ha la yidhahdo ama cali baa taa taabanaya ama faarax baa taa taabanaya ha la yidhahdo moobil sidaa ha la yidhahdo yaan la qarin dadka qaarkood moobilladii baa u furan iyadoo darsigii lagu jiruu moobil la baxaya halkan isla taagaya haa saaya saa weeye taas waa khalad cilmigii iyadoo la dhiganayo inaad marba moobil la baxdo oo aad moobil qabato dee munaasib ma aha moobillada waa in la xidhaa mid baale waalid baa isoo garaacay macallin haddii waalidku isoo garaaco ma qaban karaa moobilka darsigana lagu jiro muxuu moobilku marka horeba u furan yahay maxaad u timi waxbarasho sawmaad iman mar haddaad waxbarasho u timi moobilka xidh moobil aad la soo baxda ayaanu jirin ciddii ay ku soo garaacday ha dhow ayaa isheli doontaan insha allah marka muddadaa yar waa in la sabraa moobil waa inaan la taaban shaydaankiibaa masjidkii markaad soo gashuu kaa soo dabagelayaa markaasuu wuxuu leeyahay war ha dhegaysane markaysa markaa halkan markaa iska taataabo qaar baa cilmigii waxay kaga mashquulayaan giim giim baabuu ciyaarayaa darsigina waa socdaa ama qaar baa waxaa laga yaabaa yacnii intaas risaalooyin buu diraya ama facebook baabuu ku jiraa bahalkii sheikhu xalay iyo shalay iyo ku dheeraaday bahalkii baabuu ku jiraaba war taasi cilmi barasho ma aha warhoy waxaa dhiga cilmiga u jeesta ha ka habsaamina xisaska waa inaad ku dadaashaan inaad ka soo horraysaan macallinka ugu soo horreeya maanta haddii laydinku odhan lahaa yacnii ruux kasta oo macallinka ka soo horreeya waxaa la siinayaa shan dollar hadda wax badanba maaha jinnee habsaami lahaa war yaa habsaami lahaa waxaan u malaynayaa inaan cida habsaanteen ruuxa markaa macallinka ka soo dabagalaa shantaa dollar ma leh haddii la odhan lahaa laakiin ka macallinka ka soo horreeya isagoo fadhiya macallinku soo galo shan baa la siinaya haddii la yidhaahdo ruux ma habsaameen waxay ku tusinaysaa taasi dadkii siday adduunyada ugu dadaalayaan war diinta in lagu dadaalaa ka sii mudan yaa diinta in lagu dadaalo ayaa ka sii mudan marka ha la ysku taxallujiyo sidii xisaska aan loo habsaami lahayn sidii looga faa'iidaysan lahaa kitaab walo kutubta ka midaba waad u baahan tahay yaa waxa weeye waa inaad markaa ka faa'iidaysataa haddiiba xataa aad garanayso xalqadda cilmiga waxaa laga yaabaa faa'iido xataa markaa lagu dhex sheegaa inay ku anfacdo sheikh baa isagoo sakaraadaya ayuu yidhi axaadiista ii sheega markaasaa lagu yihi ilaa goorma axaadiista lagu sheegaya wuxuu yidhi xarafkii aan jannada ku geli lahaa weli inaanu maqlin baa laga yaabaa yaa aljannatu aqrabu ilaa axadikum min shiraaki nacli culammadu waatay yidhaahdeen sida imaam axmed ba laga soo wariyey ilaa goormaa cilmiga la doonaya min almahdi ila allaxdi ilaa markaa waxa weeye aan daragada saaranahay laga soo bilaabo ilaa waxa weeye intaan markaa ka dhimanaya ee aan markaa waxaweye luxudka ka geliyo waa laga yaabaa in la qariibsado oo la yidhaahdo talow sidee ruuxu markuu daragadda saaran yahay wax u baranaya hadda waxaa la sheegayaa tacallumka ruuxu wax baranayaa inta aynu isleennahay waxbuu fahmayaa oo keliya kuma koobna ee xataa markuu daragadda saaran yahay waxbarashada waa ku jiraa saas waxbuu eegayaa waxbuu dhegaysanayaa meesha uu cod ka maqlo waa dhegaysanaya waxa wanaagsana uu maqlaa waa ku duubmayaan waa anfacaya saas aawadee gaalada qaarkood hadda waxay sameeyaan ilmuhu markuu dhasho laga bilaabo wakhti kasta waxaa lagu seexinayaa buug lagu dul akhrinayo markaasuu wuxuu gam'ayaa iyadoo sidaa loogu akhrinayu gamayaa ruuxa waxaa ku tallaalmaya akhris badnaan akhriska buugga lagu akhrinayo ama kitaabka lagu akhrinayo babay ku seexiyaan ujeeddaynay uga danleeyiin waxay ogaadeen inay ruuxa marka anfacayso waxaan lagu akhrinaya oo wax kaga duxayaan kaga tallaalmayaan saas aawadeed gaaladu waxay sameeyaan saan maqlay ilmaha yar waa la garnaqsadaan hadduu daragaddu saaran yahay hadduu wax tabayo ama caanihii ama wax la mida waa siinayaan hadduu dabad ooyo sidii qof weyn bay ula garnaqsanayaan odhanaya khalad baad u ooyeysaa waxaasaan ku siiyey waxaasaan ku siiyey waxaasaan ku siiyey waad iska ooyaysaa waa khalad waxay ku leeyihiin waxbuu fahmayaa waa garanayaa hayse odhan ma fahmayo marka ha la yaabin hadalka shiikhuu yidhi min almahdi ila allaxdi marka fursadda ha laga faa'iidaysto aad iyo aad ha looga faa'iidaysto in markaa inamada kale kula midka ah ama dadka kale ka faa'iidaysan kara dowladdana inaad soo jiiddo waa inaad isku daydaa oo aad tusto man dalla calaa khayrin falahu mislu ajri faacili ka khayr cid tusaa ka sameeyey ajarkiisa ajar la miduu helayaa inaad waxa weeye inaanaad soo jiiddo aad tidhahdo markaa warkaalay halkanaa khayr lagu hayaaye ina keenoo bal maanta isoo raac oad suuqaa ka soo qabato oo aad keento oo sababtaada dabeedna markaa ku noqda ruux cibaadada iyo dee waxa weeye cilmigaba sii wada dee ajar weyn baa kuugu sugnaanaya marka ruux walowba ha is odhana adigu naftaaduun geeye oo la doogsin carare waa inaad markaa isku daydaa inaad markaa cid soo kaxaysaan iminka intiinnaa fadhida inan inan keenay ma jiraan car waa inanka yidhahda inan baan keenay war maydinku jiraa dee markaa waxaa loo baahan yahay in markaa dadka la soo kaxeeyaa loo baahan yahay oo khayrka la tuso si adiguna ajaraad uga hesho yaa xataa midaan tukanaynba inaad soo kaxaysaa tidhahdo warniyow salaadda tuko oo ina keen oo dowladdanna aan ka qayb gallo yaa dabeed markaa sidaa aad ku soo kaxayso aad ku keento oo sababtaada hadhow mutiic ku noqdo oo cibaadada iyo cilmigaba sii wadaa dee waxay kuu tahay khayr bay ku tahay wax kastoo khayroo uu sameeyo in la midaa lagu qorayaa man dalla calaa khayrin falahu mislu ajri faacili man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama markaa saas aawadeed taasna ha lagu dadaalo xisaskan aad ha looga faa'iidaysto kutubta ha la raadsado ha la soo qaato kutubta ha la qorto fawaa'idda yacni yaan lagu sheekaynin yaan laga habsaamin yaan moobila lagu mashquulin yacni dadkana aad yo aad sidii markaa ciddii loo soo jiidi karayo ha loo soo jiido waa khayrkii oo laga qayb qaatay baaraka allah fiikum wajazaakum allahu khayran intaas ayaan kaga baxayaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk ayuha alikhwatu alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeed oo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد